taliyaha ugu sarreeya ciidamada jabuuti zakariya sheekh ibraahim iyo saraakiil xigeenno ayaa maanta soo gaara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayadoona garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ay ku soo dhaweeyeen maamulka gobolka saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan gobolka hiiraan soo dhaweyn kadib ayaa taliyaha ciidamada jabuuti zakariya sheekh ibraahim waxa warfidyenadu uu u sheegay safarkiisa uu maanta uu ku yimaaday magaalada beledweyne
ciidamadaydii baanka jooga waxaa kalaa oo oo bakayday ka kooban oo qayb ahaan maanta halka jooga qaybta kalena toddobaadka soo socdaysa maanta ayaan iyadana ujeediyey bal ciidankii hore dhisnaa ee degan halkan ciidamada kawalaooda saaxiibada hadday soomaalida yihiin haddii ay yihiin furdaanka hadday yihiin
gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afrax oo taliyaha ciidamada jabuuti kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ayaa waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in maanta uu soo gaaro taliyaha ugu sarreeya ciidamada jabuuti gobolka hiiraan waxa uuna sheegay inuu u mahad celinayo madaxweynaha jabuuti iyo dowlada jabuuti oo uu sheegay in gobolka ay wax badan ay ka sameeyeen imaashaha taliyaha ciidamada jabuuti ayaa ka dambeeyey kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ay soo gaarayeen ilaa iyo kun askari oo ka socda ciidamada amisom gaar ahaan ku wada jabuuti kuwa oo ay saraakiisha ciidamada amisom ee ku sugan gobolka hiiraan ay sheegeen in wax badan ay ka bedelayaan qeybaha ay kaga sugan yihiin shabaabku islamarkaana maalmaha soo aadan ay gaarayaan